بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu اlwasaayaa wasiyadii axkaamteedii ayuu u kitaab yahay dardaaranka axkaamtiisii ayuu u kitaab yahay wasiyada waxaa la yidhaahdaa cahdun khaasun mudaafun ilaa maa bacda اlmowt cahdi khaas ah oo loo idaafeeyo wixii ka dambeeyo geerida oo qofka markuu geeriyoodo ka bacdi wax la samayn rabo ayb waqad yasxabuhu tabarucu tabaruc inuu la socdana waa laga yaabaa oo sadaqaad iyo wax tabarucaad inay la socdaan ayaa laga yaabaa laakiin qasab ma ah mar walbo oo wuxuu samayn karaa qofka caruur ou dhalay tarbiyadooda ayuu qof uga dardaarmi karaa mararka qaarna tabaruc ayaa la socdo waxaas iyo waxaas meeshaas ha la geliyo iyo waxaas masaajid ha lagu dhiso markaan dhinto iyo tabarucaa la soconaya marmarna lama socdo ayb ayb sharciga waxaa kaloo lagu iطlaaqaa wasiyo la yidhaahdaa qofka manhiyaadka iyo waxyaabaha alla uu reebay oo laga canaanto ma'muuraadka iyo waxyaabaha alla uu faray oo lagu tirtirsiiyana wasiyo waa la yidhaahdaa ayb laakiin hadda kitaabku wuxuu u caqidan yahay macnihii hore ayb oo cahdun khaasun mudaafun ilaa maa bacda almowt ayuu u caqidan yahay axkaamtaas waqafkana isagoo halkaanuu dhex gelin doonaa oo yani axkaamulwaqfina kitaabkan kitaabu اlwasaaya ayuu ku dhex socodsiin doonaa qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlwasaaya dardaaranadii axkaamtoodii caddaynteedii ayuu u baab yahay wa qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama iyo nebiga qowlkiisa wasiyat الrajuli qofka dardaarankiisa maktuubatun mid la qoray waayo cindahu agtiisa lagu qoray waayo yacnii inay agtiisa ku qornaataa wanaagsan ayb xadiid hadda maahan marka tarjamadaani macno ahaan ayuu xadiidkii u sheegay ayb ee hadda maahan yacni lafdi xadiid sidaan ah inuu jiro ma ahan ayb ee xadiidka soo socdo ayuu macno ahaan u cabbiray ayb wa qaala allahu caza wajalla alla waxa uu yidhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu waxaa korkiina lagu qoray oo la idinku farad yeelay mowdka haddii uu yimaado oo korkiinna mowdkii ee geeridu uu ku yimaado in taraka khayran maal haddii uu ka tegay qofku alwasiyatu dardaaran ayaa la idinku farad yeelay lilwaalideyni loo dardaarmo iyo walaqrabiina loo dardaarmo bilmacruufina loogu dardaarmo shay macruuf oo sharciga iyo caqligaba lagu garanayo iyo curfigaba lagu yaqaano xaqan cala almuttaqiin sidaas baana ilaahay uu yacnii xaqiijiyey dadka alla muttaqiinta dushooda ayb faman baddalahu qofkii bedelo bacdamaa samicahu dardaarankaa markuu maqlay ka gadaale fa innamaa ismuhu dembigiisa cala aladiina kuwii korkoodu ahaaday yubadiluunahu beddelayaan wasiyada iyo dardaaranka ina allaha samiicun caliim faman khaafa qofkii cabsado min muusin ku dardaarmay xaggiisa janafan uga cabsado iilasho xaqa laga iisho ow iman ama dembi uga cabsaday fa aslaxa hagaajiyey beynahum dhexdooda falaa ima wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin ina allaha gafuurun raxiim janafan ay maylan mutajaanifun maa'ilun wasiyada xugunkeeda ayuu rabaa marka baabkan inuu u baabaysto halkaas saasuun uga hadlayaa ayb aayaddu marka waxay tilmaanteed wasiyada xugunkeeda ku jirto in waalidkii iyo qaraabadii loo dardaarmo ayaa la idinku farad yeelay wasiyadii marka inay waajib tahay bay aayadda tusaysaa laakiin dhowr baab kadib ayuu wuxuu sheegi doonaa ibnu cabbaas inuu yidhi aayaddan in la nasakhay waxaan nasakhayna waa ama aayadaha miiraadka yuusiikum ullahu fii awlaadikum ama waxaa lagu nasakhay ijmaac ijmaacaas oo isagu ijmaacu waxna ma nasakho lamana nasakho laakiin yadullu calaa nasin naasikhin nas wax nasakhay ayuu tusaa sidaasaana marka yaa lagu nasakhayna waa la yidhi ayb oo labadii waalid iyo qaraabadii dhaxalaa loo qoondeeyey wasiyadii waajibkeedii waa dhammaaday marka ayb laakiin qaraabada aan waxba dhexlaynin inay wasiya leedahay waa jirtaa dabcan ayb taasi marka xukunkeedu muxuu noqonaa xadiidka markaan sheegnaan sheegayna qaala xadaثna cabdالlaahi bn yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akhbaranaa malik can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia اllahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qaal maa xaqu mri'in qof xaqiis ma aha maada waa naafiyo maa xaqu mri'in qof xaqiis ma aha xaq uma leh yani xaqiis ma aha qofka oo muslimin muslim ah muslimin marka waxay ka soo baxday kharajat makhraja alghaalib mafhuum ma laha oo gaalku waa dardaarmi karaa isagoo gaala waa ansaxaa dardaarankiisa ayb muslimka oo lahu ou u sugnaaday shay-un shay ou u sugnaaday yacnii maal ama waxhaysto ama lagu leeyahayba shaygaasoo yuusii ou dardaarmayo fiihi isaga shaygaa sha'nigiisa ou ku dardaarmayo yabiitu an yabiita inuu baryo xaq uma leh sidaas waa bannaanta an in lasoo qadaro yabiitu ay an yabiita ama in la yidhaha yabiitu ayb muslimkaas oo weli sifadii wad yabiitu baryaayo leylatayni laba habeen oo isku xigta baryayaa ma jiro oo yacni xaq uma laha sidaasi ilaa wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun tu la qoray inay tahay mooyaane cindahu agtiisa lagu qoray yacnii xaq uma leh inuu laba habeen baryo ilaa dardaarankiisu mid u qoran inay tahay maahane marka yabiitudaas haddaan sifadii ku wadno marka meeshaan fiiri muslimin waa sifo imri inuu yuu sifo u yahay jumladaa lahu shay-unna muslimintay sifo ka tahay waa fii maxalli jirin yuusii fiihina shaygu sifo ka yahay shaygaasoo yuusii ou dardaarmaya fiihi ay fi shay ayb yabiitu leylatayni muslimkaasoo yabiitu baryaayo jumladaasna muslimkaa yay sifo usii noqonayna ayb ama inaad tidhaa an yabiita inuu baryo xaq uma leh khabarkii a ka dhigtana waa leedahay ayb muslimka oo yabiitu baryaayo leylatayni laba habeen ilaa wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun tu la qoray inay tahay cindahu agtiisa mooyaane xaq male taabacahu mxamed bnu muslim can camrin can ibni cumar camarku waa camr bnu dinaar can ibni cumara can اnebiy sal l slam oo xadiidka marka naafic waxaa mutaabic buu leeyahay oo camr bnu dinaar baa mutaabic u ah maaligna sidoo kale ayb xadiidkan marka ahlucilmiga qaar ka mida waxay ka qaateen wasiyadu inay waajib tahay mar haddii la yidhi xaq uma leh yacni waajibay ku tahay inuu dardaarmo waay ayb jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan ama ay ku tageen inay sunno tahay wasiyada ayb sidaanna waxaa loo leeyahay inay tahay maslaxadiisa uun in lagu toosinayo ayb ee hadda marka qofku yacni mowtalfajaa iyo waxaa inuu u dhintaa laga cabsanayaa ha dardaarmo dayn iyo wixii lagu leeyahay iyo wixii ou hadhow ilaahay ugu sii dhowaan lahaa iyo ha ka sii dardaarmo inay tahay ayb ahlucilmiga badankood wasiyadu inay sunno tahay ku tageen abu thawr ibnulmundir sida uu ka soo naqliyey abu thawr ibnulmundir baa soo naqliyey abu thawr wuxuu ka soo guuriyey iyo ahlucilmiga qaar ka mida inay leeyihiin haddii ninkaani xaq lagu leeyahay ou jiro inuu dardaarmaa waa waajib leanna xaqaasi si kaloo lagu gaaraya ama lagu ogaanayo ma laha waxaadna moodaa inuu qowlkaas u dhow yahay ugu dhow yahay waxaana laga qaadanayaa lahu shay-un yuusii fiihi qofkan markaa xaq aan u lahayn waa qof haysto wax uu ku dardaarmo waxa uu ku dardaarmayana hadde tabarucu waa sunno shayga waajibka noqon karaa waxau noqonayaa un keliya dayn isaga xaggiisa raacsan oo isaga lagu leeyahay marka ninkii dayn dad ka qabo dardaaranku waajib uu ku noqona inuu dardaarmo ayb sidaasaa marka abu thawr iyo ahlucilmiga qaarkood ay ku tageen ayb qaala xadaanaa ibraahimu bnu اlxaari qaala xadaanaa yaxyaa marka ibnu cumar weliba wuxuu yidhi weligay ima soo marin laba maalin isku xigto ilaa dardaarankayga waa ii dhignaa jiray buu yidhi qaala xadaanaa ibraahimu bnu اlxaari wahuwa ibraahimu bnu اlxaari ibni ismaaciil albaqdaadiy abu isxaaq naziilu naysaabuur saduuqun أkرج xadيiثه الbخاaرiي وأbو dاwuuda في مسند mالك yب qaaل xadaثnaa يحyى بن أbي bukayr يحyى بن أbي bukayr أbو bukayrka aabihii magaciisa waxaa laydhaha نصr waa يحyى بن نصri الkirmaniyu وhuوa كuufiي الأصل نزلa بغdاad ثiqة أkرaجa xadيiثه أصxaaب الكتب الستة يaحyى بن bukayr kale ayaa jiro oo dhowr marar badan aan soo marnay oo isaga leydka wariya sida badan wariwaayatuhu can maaligna tukullima fiiha yaxya bnu cabdillaahi bni bukayra la dhahaa kaas yaxya bnu bukayrna awowgii in loo nisbeeyana waa badan tahay midkan laakiin waa yaxya bnu abi bukayr qaala xadaanaa zuhayr bnu mucaawiyata aljucfiyu qaala xadaanaa abu isxaaq wahuwa camr bnu cabdillaahi alhamdaaniyu can camri bni اlxaariث khatani rasuuli اllahi sal ا l slam nebiga seedigiis ah akhii juwayriyata binti اlxaariث juwayriya binti اlxaariث walaalkeed qaala waxa uu yidhi maa taraka rasuulu llahi sal l slama rasuulka kama tegin cinda mowtihi geeridiisa agteeda dirhaman dirham walaa diinaaran diinaarna kama tegin walaa cabdan addoon kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin walaa shay-an waxna kama tegin ilaa baqlatahu lbaydaa baqashiisii caddeed ayuu ka tegey wa silaaxahu iyo hubkiisa iyo wa ardan dhul jacalahaa sadaqatan sadaqa uu ka dhigay marka wa ardan jacalahaa sadaqatan laba macnaa ku jiro macna wuxuu yahay waa dardaarmay kitaabkana taasaa munaasab u ah ixtimaalka kalena qabla mowtihi mar hore ayuuba sadaqeeyey labadaas marka in la dhaho isaga marka maadaama halkan uu soo dhexgeliyay ixtimaalka hore yaa yuu doorana qaala xadaanaa khlaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa maaliku bnu miwal qaala xadaanaa maaliku huwa bnu miwal qaal marka huwa bnu miqwal waxaa le waxaa weeyaan khallaad ibnu yaxyaa ma aha ama waa bukhaari ama man duuna albukhaariyi lianna khallaad ibnu yaxyaa sheekhiisa waaye huwa inuu dhaho uma baahno toosuu u sifay karaa qaala xadaanaa طalxaة bnu musarif qaala sa'altu cabdاllahi bni abi awfaa radia allaahu canhumaa hal kaana الnabiyu sal ا slama cabdullahi bni abi awfa ayaan su-aalay waxaan ku idhi nebigu ma ahaa awsaa inuu dardaarmay faqaala waxau yidhi laa maya ma dardaarmin nebiga yacnii ma dardaarminta wuxuu ka wadaa dardaaran oo wax ku tacalluqa yacnii isaga cidda ka dambaynaysa oo madax noqon doonto iyo waxaasma ka dardaarmin ayb ama dardaaran oo markaasi maalkaas saa iyo saa iyo saa hala yeelo ma dardaarmin ee dardaaran kale inuu dardaarmay ma diideyso meesha oo nebigu waa dardaarmay oo wuxuu dardaarmay salaadda in lagu dadaalo waxa dadka ay gacmahooda xoolaha ama addoommada ay haystaan inay ay u naxariistaan buu dardaarmay zakadii waa dardaarmay hadda dardaaranka macnahaasa ma laga hadlayo faqaala laa buu yidhi maya faqultu waxaan idhi kayfa kutiba cala annaasi dadka see loogu farad yeelo korkooda alwasiyatu dardaaran ow amase umiruu kayfa umiruu sidee baa loo faray bilwasiyati dardaaran qaala waxa uu yidhi awsaa bikitaabi illaah nebiga kitaabka allou dardaarmay in lagu dhego yacni wuxuu leeyahay kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran ilwasiyatu dardaarana dadkii lagu farad yeelay isagiina ma dardaarmin say ku dhacday buu ka wada ayb markaasuu wuxuu yidhi awsaa bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisau dardaarmay in lagu dhego la qabsado ayb marka jawaabtu isagu marka laa ayuu ilaaqay ayb su-aashii marka waxaad moodaa inuu ka fahmay dardaaran khaas ah oo nebigu uu dardaarmay oo dadka gabal uu yidhi haddaan dhinta iyaga madaxa noqdaan miya ma jiraa saas u qaatay cabdullahi bin abi awfa markaasuu yidhi maya ayb laa annahu araada nafya alwasiyati muطlaqan wasiyo dhan ma dardaarmin inuu nbi inuu wasiyoo dhan inuu anfinaayo ma aha lannahu ahbata bacda dalika annahu awsaa bikitaab illah markii dambe wuxuu sugay kitaab alle inuu dardaarmay nebiga sal qaala xadaanaa camru bnu zuraara wahuwa abu muxamed annaysaabuuriyu iqatu habtun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wannasaa'iyu qaala ahbaranaa ismaaciilu huwa ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam almacruufu bibni culaya can ibni cawn wahuwa cabdulaahi bn wahuwa cabdullaahi bni cawn ibni arطabaan weyaan albasri can ibraahiima wahuwa ibraahim ibn yaziid annakhaci can اlswad alaswad ibn yaziid annakhaci qaala dakaruu cinda caaishata caaisha agteeda ayay waxay ku sheegeen ana caliyan radia allaahu canhu cali ana caliyan radia allaahu canhumaa kaana wasiyan inuu ahaa midkii uu nebigu u dardaarmay maamulka iyo madaxtinimada isaga gadaashiisa faqaalad waxay tidhi mataa awsaa ilayhi goormuu u dardaarmay waqad kuntu waxaan ahaa musnidatahu midii cusjisay ayaan ahaa ilaa sadrii ayb tii tii markaas yacnii ku tiirsanayd ilaa midii isaga marka tiirisay ayaan ahaa ilaa sadrii laabtayda xaggeeda ayaan ku tiiriyey nebiga sal ll ly slam ow qaalad ama waxay tidhi xajrii ay ilaa xajrii dhabtayda fadacaa bidasti baaf ayuu u yeertay falaqad inkhanata waa soo godmay nebiga sal ll ly slam waa soo godmay oo wuu soo iishay fii xajrii ayuu ku soo iishay dhabteyda ayuu ku soo godmay famaa shacartu maba aanan dareemin annahu qad maata inuu dhintay inuu dhintayba ma dareemin waana dhintay markaas macnaha famataa awsaa ilayhi goormuu u dardaarmay anaaba nebiga sakaraadkiisi haayeyba yacnii wasi dardaaran uu nebigu u dardaarmay ee uu yidhi haddaan dhinto cali baa madax ma ah ma jiro laakiin nebiga gadaashiis marka wax cidda madaxda noqonayso nas oo daahir ah ama jeli ah ma uunan ku sheegin nebiga nusuus khafi ah oo qiyaas ama mafhuum u baahan waa lagaga fahmay oo salaaddii markuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas iyo ya'ba allaahu wاlmuslimuuna ilaa abaa bakrin iyo low kuntu mutakhidan axada min ahli اlardi khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan iyo nusuusahaasa waxaa laga gartay abubakar inuu isagu markaa qofka mudan uu yahay laakiin dardaaran ma jirin ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan an yatruka qofka inuu ka tago warahatahu dadkii dhaxli lahaa akhniyaaa iyagoo waxhaysto ayaa khayrun khayr badan min an yatakafafu nnaasa dadka inay baryaan ayb iyay ka khayr badan tahay inay dadka u gacmo hoorsadaan qaala xadaanaa abu nucaym wa huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaanu can sacdi bni ibraahiima can caamir bni sacdin can sacdi bni abi waqaas radia allaahu canhu qaal jaءa الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigaa yimid yacuudunii isagoo isoo booqanaya wa ana bimakkata makana aan joogo wa ana bimakkata iyo wa ana fii makkata aan ku suganahay ayb wa huwa yakrahu an yamuuta biاlardi wa huwa alxaal huwa isaguna yakrahu ou nacayo an yamuuta inuu ku dhinto sacad biاlardi dhulkii allatii haajara minhaa uu ka soo hijrooday wa huwa yakrahudan laba ayaa ku bannaan in laga xaaleeyo yacuudunii damiirka ku jiro ayb yacuudunii damiirka ku jira faacilka ah nebiga in laga xaaleeyo nebigaa isoo booqday isagoo markaasi nacaayo oo kahanayo inaan ku dhinto meeshii aan ka soo hijrooday ixtimaalka labaadna waxaa weeyaan in la dhaho caamir ayaa warkan wato wa huwa damiirkuna sacaduu u noqonaya walxaal huwa sacadna yakrahu ou nacayo marka haddii la yidhaha wahuwa yakrahu waxaa laga xaalaynayaa damiirka fii maxali nasbin mafcuul bihiga taagan yacuuduniidaas ayaa laga xaalaynaya wa huwa sacad oo yakrahu nacayo an yamuuta inuu dhinto bilardi dhulkii allatii haajara minhaa uu ka soo hijrooday qaala waxa uu yidhi yarxamu اllaahu bna cafraa ibnu cafraa allah u naxariisto ayb ibnu cafraana marka waa sacdu bnu cafraa waana sacdu bnu khawla waxaa la yidhi sacdu bnu cafraa hooyadiisa cafraa la dhihi jiray aabihiis khawla la dhihi jiray amase cafraa iyo khawla midna magacu u ahaa hooyadaa wada lahayd midna naanayso u ahaa adu waa un sacdu bnu khawla weeyaan oo ninkaasi marka xajatulwadaaci ayuu maka ku dhintay beder iyo xaadirayna marka dagaalkii beder iyo xaadiray buu ahaa ayb qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow uusii waan dardaarmayaa ayb ayb marka waxaa sidan dhahayna yarxamu llahu bna cafraa waa nebiga qultu waxaan idhi buu yidhi sacad yaa rasuula allah rasuulka ilaahay uusii waan dardaarmayaa bimaalii maalkaygan ku dardaarmayaa kullihii dhammaantiis qaala laa buu yidhi maya qultu waxaan idhi buu yidhi fashatri nus ayaan dardaarmayaan ku dardaarmayaa fashatri waa bannaan tahay bimaadaasaa laga beddelaa marka nacam uusii bimaalii kullihi fashatri uusii bishatri saas inay tahay oo biljari marduudun calaa bimaalii baa loo celinaya fashatra dabdigaasna waa saxiix oo markaas waxaa loo qadarayaa marka ucayinu waaan fa ucayinu waxaan cayinayaa ashatra maalkayga barkiisa ayb fashatruna waa bannaantah oo birafci oo markaa la yidhi ayajuusu ma bannaan yahay ashatru nus ma bannaan yahay ayb qaala laa buu yidhi maya qultu waxaan idhi auluثa uluna ma cayinaa ulu qaala waxa uu yidhi fauluثu ulu ayb awsihi yani ulu dardaaran saasay ka dhigan tahay ama faاhuluثu fayajuusu waa bannaan yahay auluثu ulu wاhuluثu uluna kaiirun aad buu u badan yahay isaga uluka laftirkiisa meesha waxaa laga qaadanaya qofka maalkiisu saddex meeloodoo meeluu dardaarmi karaa inuu saddex meeloodoo meel gaarsiiyana waaba laga fiican yahay oo inuu ka yareeyaa ka fiican rubac iyo khumus iyo waxaa uu ka dhigo innaka adiga an tadaca inaad ka tegtid warahataka kuwii ku dhexli lahaa agniyaa'a iyagoo waxaystaa khayrun khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan iyagoo fuqara'a yatakafafuuna annaasa dadka wax weydiisanayaan fii aydihim gacmahooda ku weydiisanayaan ayb maxalushaahidka marka meeshaan xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofku marka uu jiro loo cabsado hadduu jirado maalkiisu waa ka sharan yahay tasarufkiisu wixii ulud ka badan mamnuucuu ka yahay ma ku tasarufi karo saddex meelood meel ayuu ku tasarufi karaa labada kale dadka dhexlayaa loo dayna leanna haddii kale oo maalkiisu dhan uu dardaarmo dadkii dhexli lahaana ay tuugsi iyo galaan dhibaatay u tahay sharcigu cadaaladiisa feeri aabbihii iyo ilmihii dhalay ayuu cadaalad u kala samaynan ayb oo odagan waxaa la leeyahay waxaa dhici karta inuu ilmihiis dhibo ilaahay baa uga naxariis badan marka odagaan ilmaha dhalay allah uga naxariis badan ayb isagii marka waxaa la yidhi tasarufkaaga wixii saddex meeloodoo meel ka badan laguma ogola isagiina dabcan marka waa la daryeelayo hadduu aakhir nin sii dhiman rabo waayo aakhiradiisi inuu wax u badsado waa fiican tahayo ulu ha kugu filnaadaa leehi marka nacam uludkaas aakhiradaada geyso labada qolo marka saas ugu danayna sharci ayb ayb marka limaslaxati اlwaraha ayaa uludka ka badan saddex meeloodoo meel ka badan limaslaxati اlwaraha ayaa loo diiday wa innaka adiga mahmaa anfaqta si kastood u bixiso min nafaqatin goor kastood yacnii bixiso min nafaqatin ay nafaqatan aada bixiso fainahaa iyadu sadaqatun fainahaa iyadu sadaqatun sadaqo weeyaan waa sadaquu yidhi marka xataa aluqmatu luqmadda allatii luqmadda oo tarfacuhaa aada kor yeelaysid ilaa fimra'atika naagtaada afkeeda luqmadda aada u kor yeelaysid xataa xaaskaaga markaa nafaqada iyo biilka aada siinayso haddaad ku niyad samaatood niyad iyo ilaahay dartii u samayso ajar baa ka helaysaa ayb wa casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay xaqiiqo ku yahay an yarfacaka inuu ku kor yeelo ood yacnii muddo noolaato afartan sano meelaha kadib uu sii nool axbaar buu sii noolaaday ka bacdi wa casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarfacaka inuu ku kor yeelo fayantafica bika ay kugu intifaacaan naasun dad wayudara bika lagugu dhibo aakharuuna kuwo kalena adiga lagugu dhibo yacnii muslimkana aada anfacdo oo cilmigaagu anfaco geesinimadaadu ay anfacdo kartidaada ay anfacdo wayudara bika aakharuuna kuwa kaloo xunxunna ay kugu dhibtoodaan oo adiga markaa lagugu dhibo walam yakun lahu yowmaidin maalinkaas ma uuna lahayn sacad ila bnatun hal gabar maahane wax kale ma uuna lahayn ayb ayb afartan sano wax ka badan buu noolaa kontonba ku dhow dhow ayuu noolaa sanadku markuu konton iyo shan ahaa buu dhintay sacad hadalkaa nebigu uu yidhi marka kabacdi afartan iyo dhowr sano kadib uu noolaa taa marka waxay kutusaa calam min aclaami nubuwa waa noolaaday sacad intaas muslimkii waa anfacay oo way ku intifaaceen gaaladiina way ku dhibtoodeen radia allaahu canhu waardaahu xadiidkii tarjamada marka way ismudaabaqaynaya baabu اlwasiyati biاhuluثi baabu bayaani xukmi اlwasiyati wasiyadii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay bihuluثi la dardaarmo waqaala alxasanu xasanulbasri waxau yidhi laa yajuusu ma bannaana lidimiyi dimigii uma bannaana wasiyatun dardaaran ila ulu maahane waqaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi waan ixkum beynahum dhexdooda xukun bimaa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey ku xukun haddii nin dimi ah maxkamadda uu yimaado ilmihiisii ay keenaan ay yidhaahdaan ninkan waa jiran yahay waa dhiman rabaa ulus wax ka badan maalkiisa oo dhanna dardaaran buu rabaa inuu ku bixiyo qaaligii loo keeno sharciguu ku xukumaa oo wuxuu leeyahay maalkaaga saddex meeloodoo meel ayaa dardaarmi kartaa wuxuu intaa ka soo harayna maya oo sidii muslimka loo xukumi laha xukumaya wa an ixkum baynahum bima anzala allah aayaddaas u keensada marka qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xadثna سفyاan iبن cuyayna waa سfyaankan لأnna qتayba سfyaan thawri ma gaarin ma soo gaarinba ayb عan هiشhاam بن curwةa عan أbiihi عan iبni cabاasi رadي الlaه عanهma qاal low غaضa الnaasu ilى الربع low غaضa الnaasu dadka hadday nuqsaamin lahaayeen low qadba annaasu dadka haddii ay yarayn lahaayeen oy ka indhalaabi lahaayeen uludka ila rubuci rubuc ay u indhalaabi lahaayeen oo ay rubuc u nuqsaamin lahaayeen yacnii lakaana xasanan oo wanaagsanaan lahayd sidaas uludkaba in laga tago laga sii hoos maro oo rubuc iyo wax lamida la aado lianna rasuula allahi sal ly slam rasuulka qaala waxauu yidhi auluثu wauluثu kaiir mar haddii nebigu uludku waa badan yahay uu yidhi waxaa sii wanaagsan marka in hoos laga sii aado marka ulus waa bannaan yahay iyo wixii ka hooseeya wixii ka hooseeyaana wanaagsan in la aado abubakar iyana marka meelahaasay dardaarmeen rubuc ama khumus iyou dardaarmay qaala xadaanii moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa laqabkiisu saas waay qaala xadaanaa zakariyaau bnu cadiy qaala xadaanaa marwaanu wahuwa marwaanu bnu mucaawiyata alfazaariy can haashim bni haashim can caamir bni sacdi can abihi radia allaahu canhu qaal maridtu waan jiraday facaadanii nebiyu sal l slm nebigaa isoo booqday faqultu yaa rasuula allah udcu llaaha anlaa yaruddanii calaa caqibii ilaahay ii tuugo ii bari inuunan ii celinin ciribtayda qaala lacala allaaha yarfacuka ilaahay wuxuu mudan yahay inuu kor kuu qaado wayanfacu bika naasan ayb dad uu kugu anfaco alle qultu waxaan idhi uriiddu waxaan rabaa an uusiya inaan dardaarmo wa innamaa libnatun gabar unbaa na dhalayo bis aan leeyahay yacnii wax asxaabulfuruud a gabar bisaa ka joogto ka wadaa faqultu waxaan idhi uusii binisfi qaala nisfu annisfu kaiirun qultu fauluثu qaala auluثu yacnii ulu dardaaran wauluثu kaiirun uludku waa badan yahay isaga xataa ow kabiirun ama waa weyn yahay qaala faawsa annaasu biاhuluثi ayay dardaarmeen fajaaza dalika lahum kaasi marka waa u bannaanaaday ayb wasiyadii marka sunnadii marka uludkaasay ku qeyday ayb wasiyada marka de uludka dardaarankaas iyo goormaa laga feerina ninkan yacni uluu dardaarmay ulud ka badan ma dardaarmi karaa layidhi goormaa laga feerina waxaa laga feerinayaa uludkaasi marka uu dhinto ninkan warkii marka hore wuu sheegay markii uu dhimanayo maalka hadduu isdhimo oo markii uu dardaarmayo maalku uu maalan badnaa oo uludku uu noqon karay maalan ilaa uludka maalkiisa hadduu soddon kun oo dollaroo kale haysta maalan tobanoo dardaarmi kari tobankiibau dardaarmay bil laba bilow noolaa maalkii waa isa sii dhimay wixiisii oo dhammaa markau dhimanaya labaatan kuna isugu yimaadeen waxa uu haysto maxaa marka ma tobankii kunaa la dhiibayaa mase labaatanka uludkeedaa la bixina labaatanka uludkeedaa la bixina cinda almowda laga feerinaa marka wasiyadana iyada sideedaba waxaa lagu milkiyaa qabuul iyo mawd ayaa lagu milkiyaa ilaa uu ka dhinta ninkan wax ma qaadan kara markuu dhinto ee uu aqbalo weliba ayaa wixii wasiya dardaarankii markaas uu soconaya ayb baabu qowli اlmuusii liwasiyihi baabu bayaani qowli xukmi qowli اlmuusii ninka dardaarmayo qowlkiisa xukunkiisii caddayntiisiiba u baab yahay liwasiyihi midka uu u dardaarmayo uu ku yidhaahdo tacahad waladii cunugayga iyo ogow cunugan yarkaa ogow haddaan dhinto wamaa yajuusu iyo waxa bannaan lilwasiyi wasiga u bannaano min addacwaa sheegasho ah ninka loo dardaarmay ee dardaarankii la siiyey ninkaasi wixiisa iyo wax uu sheegan karo ku dacwoon karo caddaynteeda qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maliki can ibni shihaabi can curwata bni الzubayr can caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiy sal ا l slm annaha qaalat kaana cutbaةu bnu abi waqaas wuxuu ahaa cahida ilaa akhiihi walaalkii ayuu u dardaarmay sacd bni abi waqaas ahaa ana bna waliidati zamcata zamco addoontiisa cunugeeda minii aniga xaggeeyou ka ahaaday anaa dhalay buu yidhi io ogow faqbidhu qibdo oo qabo qaado qaad falamaa kaana caamu اlfatxi markuu ahaa akhadahu sacdun sacd baa soo qaaday faqaala waxa uu yidhi ibnu akhii huwa bnu akhii inankan walaalkay wiilkiisa qad kaana cahida ilaya waa ii dardaarmay fiihi isaga shanigiisa uu ii dardaarmay faqaama cabdu bnu cab maxalushaahidka marka meeshaan faqaama cabdu bnu zamca ayaa istaagay faqaala akhii wabnu amati abii cunugani waa walaalkay aabbahay addoontiisaa dhashay ayb wulida calaa firaashihi gobasha aabbahay baa lagu dhalay fatasaawaqaa waxay u socdeen ilaa rasuuli illahi sal l slam nebiga faqaala sacdun sacd wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ibnu akhii kaana cahida ilaya fiihi faqaala cabdu bnu zamca akhii wabnu waliidati abii faqaala rasuulu اllahi sal ا ly slam huwa laka yaa cabdu bnu zamca yaa cabdu bna zamca alwaladu lilfiraashi walilcaahiri اlxajar waladku gogolow ku sugnaadaa zaanigana dhagax buu leeyahay uma qaala lisawdata binti zamcata ayuu ku yidhi ixtajibii minhu limaa ra'aa min shabahihi wuxuu uu ka arkayo ekaanshiyihiisa bicubata bicutbata uu u egyahay famaa ra'aahaa xataa laqiya allah ma uunan arkin ilaa uu alla la kulmay ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxay tahay cutba walaalkii sacad ayuu wuxuu yidhi wiilkan ii fiiriyo ogow nebigu marka ma dhihin adiga ma dacwoo kartid ninkaa dhintay uma dacwoo kartid lama dhihin maadaama uu wasi yahay waa ka dacwoon karaa xaggiisa ayb meesha fiqiga ku jira marka taas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa awmaa almariidu midka jiran hadduu ishaaro bira'sihi madaxiisa uu ku ishaaro ishaaratan tilmaan bayinatan cad jaazad waa bannaan tahay ninkii waa dhiman rabaa markaasuu madaxiisa ayuu wax ku ishaaray saas oo kaleu yidhi saas saas ma tahay markaasuu saas yidhi ishaaradaasi maadaama ay mufhimo tahay oo wax laga fahmaayo waa bannaan tahay waxbaana lagu dhisi karaa oo iqraarkii iyo waxyaabo badan baa lagu dhisaa ishaaradaas qaala xadaanaa xasaanu bnu abi cabaadin qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can anasin radia allahu canhu ana yahuudiyan yahuudi radda wuxuu burburiyey ra'sa jaariyatin gabar madaxeed bayna xajarayni laba dhagax buu ku shiiday faqiila lahaa waxaa lagu yidhi man facala biki yaa kugu sameeyey afulaanun aw fulaanu xataa summiya alyahuudiyu ilaa yahuudigii laga magacaabay fa awma'at bira'sihaa saasay tiri marka yaa waxaan kugu sameeyey hebela hebela hebela maryahuudigii marka la soo gaaro hebela saas bay tirisaas fajii'a bihi waa lala yimid falam yazal ma aanu ka tegin xataa اctarafa falam yazal yus'alu kama zuulin in la su'aalayo xata اctarafa ilaa u qirtay faamara الnabiyu sal ا slam nebigii waa amray farudda ra'suhu madaxiisii baa la burburiyey bilxijaarati dhagax ayaa lagu burburiyey kitaabu lqisaas uu ku imaanaya xadiidka fiqiga qeybta qisaasta iyo waxyaabahaas waafaqsan maxalushaahidka hadda laakiin waxay tahay gabadhaani saastii ay tiri xugun baa laga qaatay xugun ayaa laga qaatay de marka xugunkan laakiin qisaastu isaga qiraalkiisay ku timid laakiin ninkaa isaga waxa loogu dhegay oo su-aasha loo su-aalayba waxay tahay marka iyada ishaaradeeda wax laga qaatay ayb ninka marka haddii miirkiisa uu joogo ee la yidhaha war ninkii hebel ahaa lacag ma kugu leeyahay lacagow sheegtaye markaasuu saas yidhi saas waa la aqbala waa iqraar ishaara muhima baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa wasiyata dardaaran liwaariin uma sugnaanin mid wax dhexlaayo wasiyo iyo dardaaran male mid wax dhexlaayo waa lafdi oo xadiid waayo xadiidkaas marka sixadiisa iyo war badan baa ku jiri jiro ibnu xajar siduu u waday waxau yidhi laakina majmuucahaa yaqtadii ana lilxadiidi aslan xadiidka duruqdiisa badan marka laysu geeyo waxay keenaysaa inuu asal leeyahay xadiidkaasi ayb bal janaxa ashaaficiyu fi اlum imaamu shaafici kitaabkiisa um wuxuu u iishay ilaa ana hada اlmatna mutawaatirun laa wasiyata liwaariin matnigaas inuu mutawaatir yahay buuba u iishay faqaala wuxuu yidhi wajadnaa ahla اlfutya waman xafidnaa canhum min ahli اlcilmi biاlmagaazi min qurayshin wagayrihim laa yakhtalifuuna fi ana الnabiya sal ا slama qaala caama alfatxi laa wasiyata liwaariin wuxuu leeyahay ahlu magaazidii ahlu cilmigii iyo dadkii aan soo gaarnay iskuma aynan khilaafin nebigu inuu yidhi laa wasiyata liwaariin dardaaran male nin wax dhexlaayo meeshaasi marka hadday sidaas tahay khabarku marka haddii uu sidaas oo kale gaaro sanad iyo maba u baahna baxtan waya'huruuna waxayna ka soo guurinayaan canman xafiduuhu wayuiruuna ii dhig aniga wayuiruuna wayuiruuna sax ma aha waya'huruuna waayo waa min ahara ya'huru wuxuu soo guuriyey waya'huruuna waxay ka soo guurinayeen canman xafiduuhu canhu qofkii ay ka xifdiyeen miman laquuhu dadkay la kulmeenoo min ahli اlcilmi ah fakaana naqla kaafatin can kaafatin fahuwa aqwى min naqli waaxidin buu yidhi marka waa jamaaco jamaaco kale ka warinayso fahuwa aqwى min naqli waaxidin marka ayb halkaas marka xadiidku waa saasu ku ansaxa marka tarjamadan marka lafdiga ay ku socotaa lafdi xadiid waaye marka xadiidkaasaana marka sidaas dhahayo qaala xadaثna mxamed bn yuusuf can warqaءa can ibni abi najiix can caطاء can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaal kaana almaalu maalku wuxuu ahaa lilwaladi weladka ayaa lahaan jiray mayd hadow dhinta maalkiisa ilmaha qaadan jireen wa kaanat alwasiyatu dardaarankana waxay u sugnaatay lilwaalidayni waalidku dardaaranuu lahaa ilmuhuna maalkay qaadanayeen markuu qofka dhinto fa nasakha allaahu ilaahay wuxuu nasakhay min daalika kaagaasi ma axaba wixii uu jeclaaday fa jacala lidakari midlu xadi اlunhayayn ayuu u yeelay wajacala lilabaweynina wuxuu u yeelay likulli waaxidin minhuma sudusu sudusu u yeelay wajacala lilmar'ati naagtiina ahumuna ayuu u yeelay iyo warubuca iyo rubuc hadday ilmo markaa ninka uu ka tegeyna waxay qaadanaysaa umun haddii ilmo aanu dhalin ninkii ninkana rubuc weli zawji zawjkana ashatra warubuca ayuu u yeelay nus iyo rubuc yani haddii naagtu ilmo aynan ka teginna nis hadday ilmo ka tagtayna rubuc meeshaan marka marka la leeyahay laa wasiyata liwaariin ninka haddii dhaxalba loo qoondeeyey dardaaran ma leh wax ka baxayaa ma jiraa daara qudni isagu wuxuu soo saaray xadiid dhahayo warawa daara qudniyu min طariiq ibni jurayj can caطaa can ibni cabaas marfuucan laa tajuusu wasiyaة liwaariin ilaa an yashaءa alwaraatu waraadu inay doonaan maaha meeshaas marka adde shaaficiyadu kaasay qaateen waxay leeyihiin nin wax dhaxlaayo horta dardaaran ma leh laakiin haddii loo dardaarmo oo dadkii kale dhaxalka lahaa ay oggolaadaan oo ay yidhaahdaan ninkan u dardaaran waa u oggolaanay hadday dhahaan laa ba'sa bay dhaheen xadiidkan bayna u qabsadeen kamaa sayaأtii bayaanuhu warijaaluhu hiqaatun ilaa annahu macluul laakiin xadiidkan waa macluul waa daciif xadiiku marka cilaa ku sugan waana daciif faqad qiila ina caطaaءa huwa alkhuraasaaniy wallahu aclam haddii marka lacalle qowlkaas ma aan qaadanno iyagu waxay leeyiin xukunkan waa macquululmacnaa nin wax qaadan rabo looma dardaarmayo waa la fahmi karaayo macnaheedu waxay tahay haddii waxna loo dardaarmo dhaxalkiina uu qaybsado dadkii lamidka ahaaba wax ka badsanaan xoogaa dadkii kalea soo fiirinayaan iyagii oo wax ka badsanayaba hadday u oggolaadaan xaqooda waa ka tanaasuli karaan haddii ilmo yareeriya wax noocaas aanay ku jirin dabcan ayb haddii marka ay u oggolaadaan iyagoo dad waaweyn ayb goormaa marka ilaa marka maka ma ka laaban karaanoo madana intay u oggolaadaan wixii markii wasiyadii la qoro kadib waa ka noqonnay ma dhihi karaan ma dhihi karaan laakiin allahu aclam marka xadiidkaas ma ansixin sideedaas in lagu dhaafo marka nin waaria sina inuusan wax ku qaadanin dardaaran dhaxalka una u qaato saasaa wanaagsan aayaddan marka meeshaan uu leeyay fanasakha allahu min dalika maa axabba aayadda wasiyada kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiyatu maxaa lagu nasakhayn laba qowlaa ku jirto aayat lmiiraah yuusiikum ullahu baa lagu nasakhay oo meeshaasa aabbaha iyo hooyada waxay leeyihiin lagu sheegay waa la yidhi meeshaa marka waxaa weye naskhu lqur'aani bilqur'aan ishkaal ma leh ahlucilmiga qaara waxay dhaheen laa wasiyata liwaarihin baa lagu nasakhay ee haddii laa wasiyata waa lagu nasakhay la dhaho soo kama dhalanayso qur-aan in lagu nasakho sunno jumhuuru ahlilcilmi imaam axmed imaamu shaaficiyana waxay qabaan qur'aan inaan sunno lagu nasakhi karin baabunaskhi marka la joogo marka waxay leeyihin qur-aanku sunnada waxma nasakhine ijmaaca ayaa nas ayuu tusaa naskaas oo markaasi oo cuskanaayo quwada ijmaaca marka wax nasakhayso sidaasna marka waa leeyihi ayb ayb ahlucilmiga marka meeshaas marka ilaa an yashaa alwaraatadaas waxay leeyihiin hadday faidaa ajaazuuhu lam yamtanic waاkhtalafuu bacda dalika fii waqti اlijaazati ogolaashada faاljumhuuru calىa annahum in ajaazuu fii xayaati اlmuusi kaana lahum اrujuucu mataa shaau inta uu nool yahay waa ka laaban karaan jumhuurku saasay dhahan wain ajaazuu bacdahu nafada marku dhinto kadib hadday yidhaahdaan dardaarankii waa kuu ogolaanay ma ka laaban karaan markaas markaasaynan ka laaban karin baabu الصadaqati cinda اlmowti baabu bayaani xukmi الsadaqati sadaqadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay cinda almowti geerida agteeda qofku marku dhiman rabo wax ma sadaqaysan karaa qال xdثna محمد بن العلاء وهو أbو كرyب qال xdثna أbو أسامة وهو حmاad بن أسامة عن سفyان عن عmاaرة عن أbي زرعة أbي زرعة بن عمر بن جرير بن عبد الله الbجلي عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رجل للنبي صلى اه سلم nin baa nبga wxuu ku yidhi yا رasuuل الله rasuulka ilaahy أyu صدqةi أفضل صدqtee ugu fadli badan qaala waxa uu yidhi أnت صدقa inaad صدqaysato وأnta صaحيiح adoo fayow xariisun dadaalaayo ta'mulu اlghinaa hodantinimo iyo didiilsanaayo wa takhsha alfaqra faqrina ka cabsanaayo walaa tumhilha sugin xataa idaa balagat اlxulquum ilaa naftu ay kalxamaha soo dhaafto qulta aad tiraa lifulaanin kadaa ilaa naftu ay kalxamihii soo gaarta markaa aad tiraa hebel waxaa u sugnaaday waxaas walifulaanin kadaa waqad kaana lifulaan meeshaa marka xadiidka maxaa laga qaadanayaa qofku markuu jiran yahay waa dardaarmi karaa qofku markuu jiran yahay sadaqo waa la bixi karaa sidee looga qaadanaana waxaa la su-aalay nebiga ayu sadaqati afdal sadaqada tee u fadli badan nebigu marka waxuu sheegay waxaa u fadli badan midda adoo fayoow oo caafimaad qabto aada sadaqaysataa u fadli badan meeshaa marka maxaa ku hoos jiro midda kalena waa bannaan tahay laakiin waa laga fadli badan yahay marka ay jawaasuhaaw waa inay bannaan tahay asadaqatu cinda almowt baabu qowli اllaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay min bacdi wasiyatin dardaaran ka gadaale dardaaranka oo yuusii bihaa ou dardaarmayo ou deynin min bacdi yacnii dhaxalkaasi waa la qaadanayaa goormaa la qaadanayaana min bacdi wasiyatin min bacdi infaadi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusii ou dardaarmay bihaa wasiyada uu ku dardaarmay ow deynin min bacdi qadaa'i deynin deyn marka la gudo kadib ayaa dhaxalkaas la qaadana aayaddaa macnaheediibuu u baab yahay marka aayadda waxay tilmaamaysaa un dhaxalka waxaa ka horeeyo wasiyadii iyo deyntii baa ka horeyso oo qofku marku dardaarmo maalkiisa horta isagaa laga diya tajhiiskaa ugu horeeyo in laga diyaariyo isaga godqodadiisa iyo karfantiisa iyo waxa ku baxaayo duugtiisa deyntii in laga gudaa ku xigto dardaarankiiba deynta markaa xaqullaahi xaq aadami bay isugu jirtaa waa la gudaa kadib waxaa ku xigo dardaarankii yaa la fulina labadaas hore deynta iyo iyo tajhiiska ra-sulmaalka ayaa laga dhiibaa markii labadaa laga soo baxo dardaaran ma sameeye haa dardaarankii hal uludkii meel hala dhig waxa soo haro yaa saddex loo qaybinaa qayb ayaa marka u dardaarankiisu ahaan karaa markii dardaarankaa laga bixi inta soo hartay ayay dadka dhexlaayaan markaas wayudkaru waxaa la sheegayaa buu yidhi ana shurayxan shurayx wacumara bna cabdilcaziiz wa daawuusan wacaطaa'an wabna udaynata ibnu udayna nin qaadi ah buu ahaa basre qaadi ka ahaan jiray intaaba ajaazuu waxay oggolaadeen iqraara almariidi ninka jirani iqraarkiisa bideynin ou qirto ninkii waa jiran yahay waa dhiman rabaa dayn ou qirtay in lagu leeyahay iqraarkaas waa sax waa socona haddii maskaxdiisu ay fayowdahay ayb yacnii ma laysdhahaaya ninkan iqraarkiisu ma fulaayo limaada waxaa laga yaabaa inuu inuu inuu dhibaayo dadka dhaxli lahaa inuu dhibaa laga yaabaa waa iska qiranayaa un dayn aan ninkaasu wax u rabaa iyo dannigaa lama rabo mar hadduu yidhaha hebel deyn buu igu leeyahay iqraarkaasi waa socona waa fulaya wa qaala alxasanu xasanulbasri wuxuu yidhi axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badan tasadaqa bihi rajulu qofka uu sadaqaysto aakhira yowmin maalinta ugu dambayso dhexdeeda wuxuu la baxo waa min addunyaa addunyada wa awala yowmin maalinkan ugu horrayso min alaakhirati aakhira ka mid yanii ninkan wax waa bixin karaa waana sadaqaysan karaa waxa ugu xaqnimo badan wax lala baxo shayga uu la baxaayo maalinta ugu dambayso adduunyada uu ka tegaayo iyo maalinta ugu horrayso aakhiro uu gelaayo u bilaabayo yaa ugu fiican buu yidhi wax lala baxo yacnii ugu xaqnimo badan wa qaala ibraahiimu ibraahimu naqaci walxakamu alxakamu bnu cutayba waxa uu yidhi idaa abra'a alwaaria idaa abra'a hadduu beri yeelo faacilka abra'a ah almariidu almariidu ku dhig idaa abra'a almariidu ninka jiran isagaa laga sheeke laga sheekaynaya ninka mariidka ahee jirani haddii uu beri yeelo alwaarida mid dhexlaayey mina deyni deyn uu ka beri yeelo beri a waa beri noqona maalan ninkan waa mariid waa jiran yahay dadka dhexlaaya nin ka midaa deyn ku leh walaalkiis oo kalea deyn ku leh waana dhexlaa maanta adeerkiisaa deyn ku leh waana dhexlaa deyntii war hebelow yacni deyn buu ku leeyahay ujeedaa isagaa deyn ku leh haddii marka uu yidhaha war hebelow deyntii aan kugu laha waa kuu cafiyey waa cafismi waa ninkii isaga dhexli rabay ayuu deyn ku leeyahay waa cafi karaan tasarufkaasi marka tasaruf jaa-is ah oo naafido fulaayo wa awsaa raaficu bnu khadiij wou dardaarmay allaa yugshafa inaan la faydin imra'atuhu xaaskiisa alfazaariyatu ahayd camaa kii inaan laga faydin oon laga kicinin yani uqliqa calayhi uu korkiisa kusoosoo uqliqa uu xiray baabuhaa albaabkeeda calayhi korkiisa albaabkeeda waxa lagu soo xiray inaan laga faydin camaa uqliqa wixii la xiray baabuhaa albaabkeeda la xiray calayhi korkiisa inuuna kasoo laga kicinin yani wuxuu ka wadaa ayb gurigeeda waxaa yaalleen maalka markaas ah alaabaha guriga iyo waxyaabahaas ah inaan laga kicinin ayb oo wuxuu leeyahay gurigiisa waxa yaalloo dhan gurigaasi waxa ku jiroo dhan iyadaa iskale waana jamiica maa fii beytihi lahaa wain lam yashhad lahaa zawjuhaa bidaalika macnaha marka uu ka wato taas waay yaan laga kicinin macnaha wuxuu ka wadaa waxa gurigeeda yaallo ee ama alaabaha iyo waxaas maalka iyo noqonayo iyadaa iska leho ha loo daayo saasuu ka wadaa ayb wاlmuraadu ana almarأata bacda mowti zawjiha laa yutacaradu lahaa loogu loo banbixi maayo wa ana jamiica maa fii beytihi lahaa iyadaa iska leh gurigaas marka yani alaabahay taalla iyo sariirta iyo waxa lamidka wain lam yashhad lahaa zawjuha bidaalika yownan uguba markhaati furin inay iyada leedahay wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi idaa qaala limamluukihi addoonkiisu hadduu ku yidhaahdo cinda mowtihi geeridiisa cinda almowti geerida agteeda kuntu actaqtuka waan ku xoreeyey jaaza waa bannaan tahay hadduu yidhaha waan ku xoreeyey hadda ka hor jaas waa bannaan tahay la dhihi maayo addoonkan ninkaani inuu dadkan seejiyo rabaa addoonka oo warahadu xasdaa ma la dhahayo وqاaل الشhacbiyu caamir بnu شharaaxiil الshacbi waxa uu yidhi idaa qaalat ilmarأaةu naagtu hadday dhahdo cinda mowtiha dhimashadeeda agteeda ina zawjii ninkayga qadaanii waa ii guday waqabadtu minhu waan ka qibdooday jaaza waa bannaan tahay naagta meherkii ninka iyo waxaa hadday tiraa waa isiiyey deyntii aan ku lahaa waa isiiyey waa laga aqbalaa markay dhiman rabta ma la dhahay ninkeedii u danaynaysaan saa la dhihi maayo waxaan o dhan waa wada iqraar wa qaala bacdu الnaasi xanafiyadu waxay dhaheen dadka qaarkood waxay dhaheen buu yidhi laa yajuusu ma bannaana iqraaruhu ayb qiraalkiisa ayb oo ninka mariidka ahe jiran iqraarkiisa oo libacdi اlwarahati oo u qirtay waay uga wadan way ka hadlayeen iyaga ninka jirani qiraalka oo u qirtay warahada qaarkood oo wax u qirto dad dhaxalkii wax ku yeelanaya inuu wax u qirto iqraarkaasi ma ansaxayo ma bannaanay dheheen lisuu'i danni bihi ayb malaxumada laga malaxumoonaayo lilwarahati lisuu'i danni malada xumaanteeda bihi bihaada aliqraari iqraarkan lilwarahati liajli اlwarahati dartood ayaan looga yeelaynin yacni waxaa laisdhihi karaa waxaa la malayn karaa iqraarkaani warahada dartood inuu u yeelaayo oo uu ku dhibaayo iyago halkaasay marka mareen uma istaxsana bacdigaasi sidaas yidhi iqraarka ma ansaxayo dhahay haddana istixsaan waxaa la yidhaha shay bilaa deliila laska layska jeclaysto uma istaxsana deliil la-aan ayuu haddana wuxuu jeclaystay oo uu iska wanaajistay agtiisa istixsaan buu sameeyo faqaala waxa uu yidhi yajuusu waxaa bannaan iqraaruhu inuu qirto bilwadiicati ammaano waalbidaacati badeeco wاlmudaarabati mudaarabo yacnii wuxuu leeyahay ninku hadduu yidhaha markuu dhiman rabo maalkan hebelaa igu ammaanaystay nin warasada ka mida hadduu doono ha noqdo waa bannaantahay dhahayo mudaaraba waa ii dhiibay markaasuu yidhi ku shaqay faa'iidadaan la wadaagayna waa bannaantahay yacnii maalkan mudaarabo waay maxay ka dhigantay asaa iskale waay soo maa maalkan aan gacanta ku hayo mudaarabo waay hadduu yidhaha ninkaas oo uu maalignimada u qiray iqraar waa iyada laftirkeeda iyaga marka waxay kala soocayaan aliqraaru biاdeyn iyo aliqraaru biاlamaanati ammaano qofka inuu wax ku qirto iyo mucaamalo waa la ogolyihiin deyn laakiin maya lama ogola iqraarkiisa maxaa yeele inuu wax ku dhibayaa laga yaabaa hebel deyn buu igu leeyahay hebel hebelow hoo deyntaadii maalkiisii qayb ka mida inuu sii rabo oo warasada kale uga badinayo ayaa la malaynaa bay leeyihiin marka adde maxay ku kala duwan yihiin ammaanadii iyo deyn ou qirto waxaan ninkaana iska leh iyo deyno igu leeyahy deyno igu leeyahaba daranba soo maa oo ninkan dimadiisa in la beri yeelo wa dhiman rabo ayb waqad qaala الnabiyu sal ا l slm nebigu waxau ihi iyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malaha faina danna akdab اlxadiid marka lisuu'i dannigaas wau radina imaamu اlbukhaari marka suu danigu deliilna lagama dhigan karo asalna ma noqon karan walaa yaxilu ma xalaal aha maalu lmuslimiina muslimiinta maalkooda liqowl markaa de maalka ninkan markuu qiranaayo hebel baa deyntan igu leh markuu qiranaayo de maal muslim waa waxa uu qiranaayo muslimiinta maalkoodana xalaal ma aha layskama yacni suu danni baa ka dhalanaya darteed maalka halagu duudsiiyo muslimiintii ninkii iska lahaa deynta khalad waa in la yidhaahdo وqاaل الlه marka wuxuu yihi لqowل النabiي sal اه ل slم aaيaة المنaafiq إida اtumina khan وqاala الlahu taعaalى in اllaha yأmurكm an تؤdu الأmaanaaتi إilى أhliha falam ykuصa ma uunan gaar yeelin alle waariثan mid wax dhaxlaya walaa غayrahu iyo غayrkiisa أmaanada dadkii iska lahaa hala siiyaa la yidhi xuquuqdii dadkii iska lahaa haloo guto ayaa la yidhi ayb xuquuqdii dadkii iska lahaa haloo guto waari iyo kayrkiis maa la kala saarayna maya nin waaria hadduu deynta kugu leeyahay inaad u qirato u gudataa laga rabo fiihi cabdالlahi bnu camri can الnabiy sal ا l slm qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud aburabiic qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar qال xadaثna ناaفع بن mالك بن أbي cاamiر أbو سhayل عan أbiihi عan أbiihi mxuu idin dhigay meeشhaas qaala xadaثnaa ناaفiع بن mالك بن أbي cاamiر أbو سhayل عan أbiihi عan أbي هurayرaةa رaضي الله عanه عن النبي صلى اه عل سلم qاaل آية المناaفق ثaلاث إdا xadaثa kadب وإida اtumina khan وإidaa wacada akhlaf tarjamada xadiidka si isu mudaabaqaynaya waa la fahmi karaa ninku hadduu ammaano sheegto iyo hadduu deyn qirto iqraarkiisu waa la qabana sax le ayb ayb marka haddii ammaanadii ilaa ilaa la yidhi yani saa la yidhi waartii keyrkiina aan loo kala qaadin fayaصixu اliqraaru sawaan iqraarkiina markaa waa ansaxaya sawaan kaana liwaariثin ow ligayrihi aw gayrihi nin wax dhaxlaaya ha lahaado ama yaanu lahaanin iqraarkaas oo nin yani waariثa loo qirto ama yaan ama qof kale ha ahaa baabu ta'wiili qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisii caddayntiisiibuu u baab yahay min bacdi wasiyati yuusii biha ow dayn min bacdi infaadi wasiyatin ayaa dhaxalkii la qaadanaya dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusii bihaa uu ku dardaarmayo ow daynin min bacdi qadaa'i daynin dayn gudidiis kadib aayaddan marka muxuu ta'wiilkeeda meeshaan hadda baabkan muxuu ka rabaan wuxuu ka rabaa aayadda wasiyada iyo deynta waxay hormarisay wasiyada ijmaaca ahlucilmigana deyntaa horayso sooma fahmi deynta ayaa horayso wuxuu diidayaa marka adiga inaad ismoodsiiso ilaahay maadaama uu dardaarankii soo hormariyey oo deyntii gadaal loo dhigay inaad istiraha dardaarankii ha la hormariyo oo deyntii gadaal ha loo dhigo macnahaasuu kuu diidaa inaad fahamto ma fahamtay marka meeshaas oo ninku hadduu dhinto waa laga dhaqidiisii iyo godqodadiisii yaa laga diyaariyey maalkii soo haro deyn haddii lagu lahaa in laga bixiyo iyo dardaarankii in la fuliyaa labadooda ayaa horeeyana deyntaa horeyso deyntaa horeyso dardaaranku illa isagoo iska tabaruc moogtahay aayaddu laakiin xagga sheegidda iyay soo hormarisayna wasiyaday soo hormarisay wuxuu diidaa marka aayadda macnaheeda hadda aadaad oo aadaad aadaad oo wax lagu tartiibiyey aayadda kuma aynan imaanin fa iyo uma iyo waxaa kuma aynan imaanin ow unbaa min bacdi wasiyatin yuusii bihaa ow daynin owduna hadda tartiib ma keento takhyiir unbaa waa takhyiir iyo tanwiic iyo ibaaxa iyo waxaasay keentaa owda iyadoo sidaa ay iska tahay haddana qof baa isaga malayn kara in wasiyada laga hormarinayo deynta taasuu diidaa marka wayudkaru waxaa la sheegay ana nebiya sal l slam nebiga qadaa bideyni deynti inuu xukumay qabla alwasiyati dardaaranka ka hor wa qowlihi caza wajal in allaha ya'murukum ilaahay wuxuu idin amrayaa amar baaba la bixiyey an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha faaddaa'u lamaanati ammaanada gudideeda ayaa xaqu ku xaqnimo badan ayaa ka xaqnimo badan min tadawuci lwasiyati wasiya dardaara sunnadeed wasiyadii tabaruceeda waa laga xaq badan yahay waxaa ka xaq badan ammaanadii waajibkeedoo la guto deyntuna hadda ammaano qofkii laga raba inuu guto وqاaل النبiyu slى الlaه عalيه وaلي وsلم nebigu wuxuu yidhi laa صadqةa sadqo ma ahaanin ilaa can dahri hinan hodantinimo korkeed ma ahaanin oo marka adiga wax kaa soo haraad inaad sadaqaysato ay fiican tahay shay adigiiba baahi aad u qabtaa sadaqo ma ka bixin kartid soo ma garani maxalushaahidkiisa marka waxay tahay ninkan haddii deyn isagiiba la haysto muxuu tabaruc sameeyaaba horta waa inuu horta tabarucu waa sadaqo waay dardaaranku waa sadaqo sadaqo goormay imaane horta waa inuu isagu isberi yaalo fiqiga marka bukhaari waxaa adilada uu ka qaadanaya arag wa qaala bnu cabbaas laa yuusi اlcabdu addoonkii ma dardaarmayo ilaa biidni ahlihi ehelkiisa idinkooda ma ahan ayb dadka iskale marka hadday yidhahdaan dardaaran markaas wuu dardaarmi karaa waqaala الnabiyu sal ه slm alcabdu raacin fii maali sayidihi ayb saasuu nebigu yidhi ayb ibnu cabaas baa la su-aalo addoonka ma dardaarmi karaa markaasuu yidhi laa ilaa ilaa biidni ahlihi ayb ayb marka de maalka addoonku markay iscaarideen lamaa tacaarada fii maali اlcabdi xaquhu xaqu sayidihi qudima alaqwaa wahuwa xaqu sayid ayb ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala akhbarana alawsaaciyu can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab wa curwata bni الzubayr curwata wcurwaةa bni الzubayr ana xakiima bna xisaami radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula اllahi sal ly slm rasuulkan su-aale faacdaanii waa isiiyey uma sa'altuhu waan bariyey haddana waan weydiistay faacdaanii waa isiiyey uma qaala li ya xakiim ina hada almaala maalkaani khadirun xulluun waa cagaaran yaha waa macanyah faman akhadahu qofkii qaato bisakhaawati nafsin naf dhiibkeed iyo wanaaggeed ku qaato buurika lahu fiihi waa loo barkeeya waman akhadahu qofkii qaatay biishraafi nafsin naf damaceed lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo wa kaana wuxuuna ahaadaa kaladii yakulu midka cunaya walaa yashbacu aan dhargeynin walyadu lculyaa gacanta sarraysaa khayru min alyadi suflaa gacanta hoosaysa way ka khayr badan tahay qaala xakiimun marka maxalushaahidka meeshaan oo waxaa la leeyahay marka ninka deynta qaadanayo iyo ninka dardaaranka qaadanayo labadooda yaa sarreeya yaa liitas ninka dardaaranka qaadanayaa liito ninka dardaaranka qaadanaya sadaqou qaadanayo ninka deynta qaadanayana maalkiisii waayo waxuu isii dhahayo oo isagu sharafou leeyahay meeshaasuu marka bukhaari wuxuu ka rabaa markau ka qaadanaa labadoodan waxaa horeeyo midkan sharafta wax ku qaadanayo waa yacni fiqhi daqiiq ah waa nacam meesha uu marka wax ka fiirinayo faqultu yaa rasuula allah waladii bacadaka bilxaqi macbuud xaq kugu soo saaran ku dhaartaye laa arza'u axadan qof ka nuqsaamin maayo bacdaka adiga gadaashaa shay-an wax xataa ufaariqa dunyaa ilaa an adduunyada ka tago fa kaana abuubakrin abuubakar wuxuu ahaa yadcuu xakiiman xakiim ayuu u yeeraayey liyucdiyahu si uu u siiyo alcdaa'a siismada fayabaa waa diidayey an yaqbala minhu shay-an inuu wax ka qaato cadiyadii uu xaqa u lahaayo waayo baytulmaalka uu ka lahaa uma ina cumara cumar dacaahu waa u yeerayey liyucdiyahu faabaa an yaqbalahu faqaala wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin cumar wuxuu yidhi muslimiinay inii aniga acridu calayhi waan u bandhigaya xaqahu baan u bandhigaya aladii qasama allaahu lahu ilaahay uu u soo qeybiyey min hada alfay-i maalkan fayga uu uga soo qeybiyey faabaa waa diidaya xakiim an ya'kudahu inuu qaato falam yarzac xakiimun xakiim ma nuqsaaminin axaddan qof min annaasi dadka ka mida bacda اnebiy sal ا l slama waxba kama nuqsaaminin xataa twufiya raximahu اllah ilaa laga oofsaday ayb ayb ayb meeshaas marka xadiidkan maxalushaahidkiisa meeshaas waay qaala xadaanaa bishru bnu muxamed aلsakhtiyaaniy qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu اlmubaarak qaala akhbaranaa yunus can الzuhriyi qال أخbrnii sاlm عن بن cmر رضي الله عنهma qاaل smctu رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم yquuل kulكm raac وmasؤuل عan racyaته واlإmaamu raac وmasؤuل عan racyaته والraجuل raac fي أhlihi وmasؤuل عan racyaته والmرأة fي beyti زوجiha rاacyaة وmasؤuلaة عan racyatiha والkhاadiم fي maali سyidihi raacin haadimkana waa kaa marka sayidkiisa maalkiisa ayuu mas-uul ka yahay وmasؤuل عan raciyatihi qaala waxsibu an qad qaala wاrajulu raacin fii maali abiihi ayb meeshaa marka ayb xadiidkan wuxuu usoo geliyey buu lamaa tacaarada fii maali اlcabdi xaquhu wa xaqu sayidihi qudima alaqwىa wa huwa xaqu sayid ayb wa jucila alcabdu mas-uula canhu ayb sayidka maalkiisa marka addoonka sayidkiisa maalkiisa waa laga su-aalaya wahuwa axad اlxafadati fiihi dadka ilaalina ayuu ka mid yahay fakadalika xaqu اdeyni deynka xaqiisa saas waay lamaa caaradahu xaqu اlwasiyati ayb wاddeynu waajibun wاlwasiyatu taطawucu wajaba taqdiimu اdeyni fahada wajhu munaasabati hada اlahar iyo xadiidkaba ayb fahada wajhu munaasabati hada اlahari wاlxadiidi litarjamati yani wuxuu leeyahay tarjamada xadiidkan hadda tarjamada su u mudaabaqaynaya waxay tahay addoonkii xaqiisii addoonku haddaan dhahno maal waa leeyahay khilaafaa ku jira maalikiyadoo kale waxay leeyihin addoon maal waa yeela karaa binaan calaa daalika marka wuu dardaarmi karaa soo maa addoonka marka maalkiisii iyo maalka sayidkiisii waxaa la qallibay xaqa u sayidka xaqa maalkiisa iyo sayidka sayidkaa la qallibay xaqiisa wasiyada iyo waxaa isku mida marka dardaaranka iyo deynkuna sidaasoo kaleo labada xaq xaqulwasiya iyo xaqudeyn xaqudeynaa horeeyo oo xoog badan lanna xaqudeyn waa waajib xaqulwasiyana waa tabaruc iyo wax sunno ah macnahaas meelahaasu marka uu ka fiirinayo وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على